bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan oo aysin hamiin kasta kula dareersan raadiyo warsan markii la kuraawo hamiinnimada jimcada ee sabtaga galaasa hamiinnimo sabta iyo ahada galaayta taariikhdan iyo keedinta afarta bilaa faraa sanada labada kun iyo labaatanka qodobadowka barnaamijkaana ku dhugunsugi doontaan hoo ilaahay karaalnagada weliba ku mid aha dagaalo beeleedyo sii xoogaysadahayo oo kusdareera degmada weliweyn ee gobolka shabeellada hoose nabadoonada deegaankaasi oo ku hadalay dagaal beeleedyada ku jiraan degmadaasi weliweyn taasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada dowladda soomaaliya oo si kulalan ku hadalay kufsulin jaysidii lama gabdhood yaryar oo hadalka dabiibaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho barnaamijkiia ka dheegi doontaan taasaata weliba barnaamijkaasi ku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada safaarada soomaaliya kelita dalkaasi hindiya oo muddo lama isbuuco kasii kordhiday roojiyoga shaqada yan hayta muwaadiniinta soomaalida ka dhaqan dalkaasi hindiya saata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya oo ka baaqay in la roojiyo dagaal beeleedyada ku socda duleedka magaalada kismaayo barnaamijkayaasin ku gudbii doona saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontana guddigan xil saaran amniga iyo ka horseedaga cudurka coronavirus ee maamul goboleedka puntland oo warbixintii maalinlaha iyo ujeediyan warbaahinta soomaaliya barnaamijkiia ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahani zaaidiyo barnaamijkaasiin ku gudbii doonaanoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasi saaran tarsin kula dariirsae dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysada cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale iyo mar lamaad waxaa ka dhawaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan kulan faylan hamiin faylan akhyaare markoo kaleetana ha ka dhawaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan k hore barnaamijka hoseen qobado degmooyin ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba maalmooyin dambooyi ku dareeray dagaal beeleedyo udhexeeya beelo wadadego degmooyinka hadda dagaalka ku dareeray welibana degmooyinkaasi ku mid ah degmada diinsoor ee gobolka baay degmada buur hakabo ee gobolka baay iyo sidoo kaleeta degmada weliweyn ee gobolka shabeellada hoose degmada weliweyn ee gobolka shabeellada hoose weliba hadda ku dareera dagaal beeleedyo dad badan ka dhimadeen haddaba si xog unku helna arrimaha dagaal beeleedyada ku dareera degmada weliweyn ee gobolka shabeellada hoose weliba waryahan cabdirashiid wareysal weeladay nabadoon abuukar maamo cabdiyow oo ku mid ah nabadoonada ka dhaqan degmadaasi weliweyn ee gobolka shabeellada hoose welina inka horeyn nabadoonkaasi ku warbiyey dagaal beeleedyada ku jiraan degmadaasi ay tahay weliweyn weliweyn labadan beri alqaladeeg yaa ku jiri ibaa ku taaganaay mooryaal isku aruuriyi hig shabeelle iyo weliweyn iska aruuriyi mooryaantii walbadan iyo dawladda koonfur galbeed iyo kan federaalku ku dacbooni guutada kalaainta roodka wal walba ku dacbooni cid walba qoqobadaas ilaahay abuurada ma jirne ilaahay muqaadiradiis geelaan asarkii iyo nin oo sharcaleemood ee kaas ahaan hubeen ah iyo lugta habadu ku dhabeen oo oo digsu guridoodsa kureerdhigeen marka dagaal maalintaasa bilaawadi asarkii aliismugdhawe ilaa ishaadi aliistumaayi insha allah mooryaantii oo hig shabeelle kufoyti hoorti hiraabtii haddana soo nagadeen hiraabtii markii soo nagadeena asarkii ninkaas xabadina ka dhawaayi maalintaas way qabsadeen sideed wilog dhalinyaro ee kankabi labaatan laba sana jiro oo mootooyin wadadeen qoriyo iyo walwadiisida mid ayaa duurka ka jireen marka way kii sheegeen hiraabtii dagaal dhiyi walaagii ciidan ahaan oo dagaalkaasi diin socday walaagii ka dhimidi malisaakulshaqaleem ahaan kuna waa noo dhimatay hal qoto iyaa noo dhimid intaas qoto dhaabaa nagada abadoo heeka intateelen iida kulay walaagii wal badan aa ku dhimidi marka iyo muhajasada inkibi oo caalamka yuhuudi hataa suugiyaan on ku dhiini iyo booryaantaas oo higshabeelle luqusheene una laisuu biiri waa in laisuu biyeena sideed dhalinyaro sagaal dhalinyaro oo duurkaas isku ku durilaaso iyaa goob gooriyeen
waayahay marka dagaalka maadaama lama beelodan dhexeeya isana odayaashii dhaqanka ee degmada wulaweenya hayteen marka may qorshayteen qaabseenan halliday arrintaas
arrintaas oo haliisibaasne kaajeella daafeed maroogo ulugshay maroogo namku roogi ilaahay abuurada male bilaamaytii iyo kutabeegiya hadda baabuurna ka aruuriyo ilmasaafuriyooye harkadiyoona daafeedaa taana ilaa hadda lambililaqaysabo ilaahay abuurada male laakiin rashow maykii sheegeen dagaalkan dagaal oo gaala insuubiyaan muslim sudaaf gaala insuubiyaan waaye dagaalkan waydin dhaleeye kola keliya mahe hadda ciidamo dhac fadhiyaan kolay jeegi tacsiyaan intaada sagaal ruux yaa la duugaayi min bid sagaal ruux yaalan inay dagaal ingalakona adag isku kasaase haddii ilaahay uu kuhala kolay deelaha shanta caleemood walaagii go-aanka daaraag ayaa laga dhaaa doona insha allah waayahay weliba sheegda inay saqaal qof oo kumidayin dadka degan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dillinjaysi marka miidadkaasay dadkaasay hadda maadaama aad sheegda inaysan duugahaytan ah mayta sababta ku damboyto oo arrintaas yendhidi
waay waa nimanka koonfur galbeedaa laisku labi koonfur galbeedaa laisku buriy midmilitaanaa la dhihi marka xildhibaan oo higshabeelle ee ku tirsan oo inta idaacadooyinkii markhaati ku xitaa dawladda koonfur galbeed iyo federaalka markhaati ku xito oo nin xildhibaan oo kala dir lamahaaw oo higshabeelle ku tirsan inay usub dhihi todoba boqol ciidan ee yaa inta kahaysada ciidamada kale afgooy meel kasto ani qabsadee dawladaha aha daaljeelaa liidhee doodii wada dhaluu jiree waa dhihi raskow arrimoogaas u ogtaan haddii uni reer daafeed samcaleem koonfur galbeed uku tirsanayna baabshee nin hadda ku hadal walaa wasiir walaa xildhibaan walaa madaxweyne walaa oo dhan kuwa radiyo geegi deegaanka koonfur galbeed saddexda gobol injawaabo waysin ilaa hadda nin xildhibaan higshabeelle ku warami ama qaranka ay ka jiro ama dawladda goboleedka higshabeelle ay ka jiro koonfur galbeed jawaabta iyo waysin ilaa hadda waayahay mudane wararka qaar weliba iyo sheegahayana in olaadasay dagaalka markii soo bilowday odayaasha ku nool degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo naftirta ethiopia dagaalka qaarsho la safadan ayaa wararka sheegahaya marka arrintaasay may ku jira oo dhinagiyo nabadoonada waa rogan degmada walaweyn
iyo degmada walaweyn gaalgaalka deganayo oo daasatada ahay ama ganacsatada ahay dagaalkan jaqadaka lahaynay iskoola baradaayeen duskii baradaayeen beeraa baradaayeen deegaanka isku deganaayeen inkaamaa sanadiyaa nila deganaayeen nimanka hadda kooyeen waaye oo higshabeelle ku kooya odayaalka ada sheegooyin odayaalkaas ay naga noqdaan oo daafeed uliidlana oo koonfur galbeeddan oo kahangaween oo dheheen ulitiin tusaan lafta gareen inii daafeed uliidlano abaalkee maryaane hadda baabadka abqaro dadkii sharcaleema markii ka heen shacabka sharcaleema markii ka heen oo adowka oo isku reebaayaan isku dhiisiyaayeen adowkii hiidhaawaa daarsiiyeen geega wayna telay ciidamadii beledooga un indhacdooda jirna macawisaydan ama tuugadan higshabeelle luqusheenay noo reeba unadaha jirnay geega ilaahay waydadire inay ii beledoogna geliyaan oo ay kadaawoysadaan arrinkaas dawladda koonfur galbeeda intaale haddii cabdicasiis xasan lafta galeen okey daawo ahay safayna hadii dhaasiyo eedankii daafeedka duuli waayna kadaawooyo ahaye beledooga
waayahay marka ciidankaasi aad sheegayto lakadaawaya naaxirada beledoogle ciidamo se uma ciidamadii weerarka ha qaaday degmada walaweyn mise ciidamo kale oo beledoogle ku tirsan
may guutada talabaad oo beledoogle ku tirsan mae bangaraadna mae waa gaaljecelkii higshabeelle luqusheeni johor luqusheeni ii waaye oo nageliyo ayo oo nakadaawooyo ayo gaajeel meelaa nakadaawooyo ciidanka dulmiga liisheen waaye oo daafeed inay la wareegaan oo kasaar deelaa daafeed unii lana tacanaa badooyaan taasna way suurta galaatay haddii hal gabar san caleema la waayo iyo sugo aan iyo hala doonaan hadda way kii sheegooy anagkii waramooy beri weyn iyo meel indow iyo way eedan sudaadgun weyn gaaljeel oo dhan iska rihi inay wadlaweyn la qabsado ama lagubo tuulooyinka lagubo iyo laiska rihi higshabeelle laisku daldalo ahay way kii sheegeen saadahaynka damba soo dhow asar kuwa maqdar kuwa oo kuwa barowa tuulooyinka walaweyn laisoo weeraraw unan ziyaaraangeena wal unuk waxyabadaan ilaahay abuur rumale un haddii daafeed loo waayo aakhiraba loo waayo waayahay mudane nabadoone weliba ku midata nabadoonada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose marbahdii dagaalka meelasay sii maraay lamada qabiil iyo isdhaafsadahayanga may an iska day waytay inaysan xalidan maadaana waa maadaama aysan heta nabadoonadii degmadaasay aawi gudoomiyihii degmadana may oo qorsheeya ayu siina
dadku horta gudoomiyaha degmada qabiilna ee laagdadaa qabiilku dekee militariga interview ka jiro yaa ka jire oday gaajeel oday wala dhahaaw maqabo war waaydiskale ay odagii halaashahay iyo daafeed deganaay kii dulmanoo higshabeel ku qooy iyo dulmi oo haaye odayaa isheegi radki nafarka ay horeya dacwokayga gudbiini warbaahinta kadeeyaa kadani si kastoo walkayga sheegni gaaljecel shan caleemo way go-aanka gaartay inii nafar gaaljecel maala nabadoonada uwaasyada malaaqyada xildhibaanada koonfur galbeed haddii aan diirsan iyo haddii aadan diirsan way ka dhawaaqeena in lasu reebo karo gaajeel la dili karo dilshay xalaal ayo waay nabadoonadan oo muqaat ahaan way go-aanka ansixiinay xildhibaanadaana go-aankii ansixiyen iyo ansixiini inay nafarkaana qorigaana qaadano dagaalkii galno diyaarinana waayahay ma marka maadaama degmada walaweyn shacab badan rugan oo masaakin ah islamarkaasna yeeto degmeedka go-doonsan marka may kufay lahayna inaysan hadda qoryaal iyo hubab shalay rusutanga inay dagaalkaasay sidiilin roojirla aysan kula hadallan mas-uuliyiinta degmada walaweyn
iyo masaakiin roogta oo reerka walaweeno kora ma jiro hadda way ka dhigi qofkii dagaala mooy hantidiis daafeeda taana ka dhigi ceerkii daafeeda yaala oolaashay daafeeda yaalaan regley gacanta ka haaya regley waa biyooy maamulka ahaado ama ciidanka xogdalka ahaado dadaa waa biyooy dhalinyaro dheghelsaari maay hoolaasho dhan biluqaysadooy male san aleemana biluuqa malabto markii afaraad markii shanaad way hoolaasho waa biyeeyo waayo lama hoola muslim xubana mehelo laakiin unubaabo ruuxaana meel waaytina awlaadana meel waaytina inay dilaan walweelna ma jecelin nin shacab ee magal eh inay isku socdo dhalinyaro bay aado inay walweelna marabno laakiin sagaal ruux oo dhalinyaro eh oo hadii la bulsoo qoro haydo oo duulka dadkuma diisisi hadii la gooriyo kuleelka kaasaa dadku sheenoo haaye gaaljeel usulmasoo haweysin koro daafeed haddii soo haweysin dimishanay kuleefi doona waayahay mudane dambooyintii marka degmada walaweyn weliba ayay ku tirsantaa koonfur galbeed ee gobolka shabeellaha hoose marka jirana mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed oo siin la xiriiray oo arrintaasiin kula hadalay
iyo koonfur galbeed wala dhaawma jiro maray haddii jirneen wasiirka amniga amnigaa rooge dastoorkaa rooge madaxweynaha rooge xildhibaano usubiyaa roogaan marka wal ubika loolu hariir ana nabadoon ahaan qaas ahaan ana wal siila hariir male laakiin a facebooka way ku aragaaya xildhibaana waramaayaan wal shoonas wal ansixi dacleena iskarafi gabadda iyo hirley magac gaaljeel halkoo qof hataa inay daafeedka kanoolaada korne taasi aan siiyo markii isdaafeedka noolaada daafeed ma laadaayo
warshada usbuunyada shaakir shooble shooble haashinew sidee umay may waa digeeka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo hadda shukri shaqdhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may ata shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda istihiire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan sundurma shahaad in hayna iyo isbuunyo shabshal bana in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ilaan bershooba shiila waxaa koobiyaysaday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin goob haa ka horjeedka warshada hadjay dadka koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalaata gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usukiyaale bartamaaga suuq qudaartada xafiiska la maarno mayba usukiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeey oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qayb uga hore barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugansida ay tana qiyaaray dowladda soomaaliya weliba eedan cambaaray tayfalkii kufsiga haaya ee degmadaasi ta afgoylanka jeysida lama gabdhood yaryar oo walaale lamadan gabdhood la kufsaday iyo weliba da-diyo laka sheegay saddex jir iyo afar jir welina wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo afka dowladda ka hadalay use eedan ku hadalay dhibaatada linjaysadii lamadaas gabdhood oo saqiirka ah oo la sheegay in lagu kufsaday degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose welina wasiirkuuse ama ciidamada ammaankan ka baaqay in gacanta lah ka dhigay dadka falkaasi tay ku damboobay islamarkaasna use sheegay in dowladda soomaaliya jawaab degdeg iyo ku biid doonto falkaas kufsiga linjaysadii lamada gabdhood saqiir in ugu horreyn anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed aan afhayeenka u ahay waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay afgooye ee lagu waxyeeleeyey loogu xadgudbay laba caruura oo seri ah waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo waxaa dadka qaarkiis ku tilmaamay inay yidhahdeen waa kufsi waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca soomaaliyeed loo geystay shacabka soomaaliyeed qof kasta oo shacabka soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay xumaan lagu dhigay wax bini aadanka adduunku isweydiiyo soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo soomaaliya kulligan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka soomaaliya uu yahay magacdil qof kasta oo soomaaliya lagu sameeyey la doonayo in dadka soomaaliyeed laga dhigo dad aan bini aadan caadiga ahayn la doonayo waxa sidaas doonayaa maaha soomaali soomaali damiir xun baase la adeegsaday soomaali damiir xun baa la adeegsaday soddonkii sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye bilaashugumaynu jirin dad magaca soomaaliyeed mar ku dira burcadbadeed oo mar ku dira argagixiso oo mar ku dira kufsi oo mar shacabka soomaaliyeedta isku diraan ku dila waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ahoo isdilaya ayaa maalgeliyo waxaa sameeya oo dad soomaaliyeed soo adeegsada dowladda soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada afgooye in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilkaa ka dambeeyey iyo kuwii maalgeliyey kuwii maalgeliyey ee u qaadanaya magaca soomaaliyeed inay ku baabiyaan waa in la soo qabtaa waxaanu ummadda soomaaliyeed iyo adduunkaba u sheegaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu ahayn dhaqan soomaaliyeed inaanu ahayn waxa dadka soomaaliyeed u taagan yahay diiniyan dhaqaniyan iyo dadnimo intaba waxaanu u taagannahay inaanay ahayn waxaanu la xanuunsanaynaa caruurta soomaaliyeed sabiga soomaaliyeed ee la dhibay waxaanu la xanuunsanaynaa qoyska culimmada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed waxaanu doonaynaa inay ka hadlaan ficilkaa bahalnimada ah ee magaca soomaaliyeed lagu dilayo loo arko inuu weerar yahay ee aanu ahayn ficil shacbi ma aha waxaa la helayaa haddii si fiican loo baadho hay-adihii maalgeliyey aa la helayaa horay u sameeyeen gabdha yaryaroo caruurahoo saasoo kale u sameeyeen waa ficil soo jiray oo magaca soomaaliyeed lagu dilo soomaalidu waa dad diin leh waa dad dhaqan leh waa dad bini aadamka adduunka jooga kuwa ugu ixtiraamka badan ugu deeqsisan ugu wanaagsan wey laakiin waa la baabiinaya magacooda dowladdu dadaalka ay wado shacabka soomaaliyeed dadaalka uu wado ee la doonayo in magaca soomaaliyeed aanu wanaajinno ayaa lagu baabiinaya mar labaad waxaan amrayaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed in ciidamada qalabka sida oo dhammi u arkaan ficilka halkaa ka dhacay ficil weerad ah baadhis aan xad lahayn lagu sameeyo la soo qabto wixii sameeyey xayawaan xayawaan maaha xayawaanku waa wax qiimale weeye wuxuushka ah la soo qabto ciddii soo dirtana la soo qabto waa la soo diray ogaada shaki igagama jiro shaki yar igagama jiro in dadkaa la soo adeejiye horena kuwo kaloo badan oo saasa la adeejiye waa ka xunnahay dowlad ahaan gabdhaha yaryar waa daryeelaynaa dowlad ahaan iyo qoyska waana la xanuunsanaya aad iyo aad baa mahadsan
دورات ايردي دوهر لواكو دلال فايل واكو دولمات راح لواكو ديور وصب واتو دون هامبركو لانديشو واي هدي هدي لسنكها هديك سويدان تهاي هلو افريقيا دي ترامل اجنسي لكن دوريت دوريها واكو دلالي كدلكو نيروبيا اندول فضائي ارض سوابي اندراري وانا ديوريها مركويديه ورشاد دول جن بيضوا نيروبي نيروبي بيلوبا بيضوا اديس ابابا اديس ابابا
duulimaadka sallikiin diyaariyey diisooy xafiiska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale inta siinka suubiyay fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka sinka baafadan wada meeshal eh turki qatar hindiya bangladesh kenya iyo uganda south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo weliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibadaa ma dibi sida lahasiin diyaariyo galantada koosaar bay baasada dhiiba bulshay ku faa'iidaysadaa day travel agency day travel agency wayba kale usu mucaawino mba sida kasta bilifiyada dee walbarasho olinka bahadoono wada meshal eh turkiga malaysia iyo uganda baldaamo kalena bulshoy maykumadaha gaalkacyo kismaayo balladweyne gura'eel cadaada dhuusmareed Doble, hobyo Dalow, hudur Weejid.
iyo weliba dhammaan goboleed dalkaas day travel agency wayba iyo guruub la etaa ama kahirintaa dayuuriya international flyke oo duulimaadyada dibido umbahaayaan ee kenya airways ethiopia airways iyo turki airways ee dadweynuhu ku faa'iidaysadoo fayla xafiiska day travel agency bay baa sakayaale agaga arka dahabshiil cusub ha korjeedka bangigii hore amulay faahfaahinaya kula hariira taleefana nambaradiio shalciyin eberliyal sede eber eber ebershan eberhal ama taleefonkenka jambooya eberli hal sagaal toddobaatan siyeed konton iyo siyeed humon isiyeed hataba bulshooy ballantaana way bo-antiin ku faa'iidaysan duulimaadka raahada leh ee dhey travel agency agency day travel agency xafiisya inii baydhowla kufuri way baa suurtageliyey kayo group of company day travel agency
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareerkana qiyaaray wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi salaad cumaar iyo weliba usoonka baaqi beelo ka dagaalamahayan duleedka magaalada kismaayo in iyo ruujan dagaalka ku dareeray kismaayo wasiirka oo shirjaraydka gobada magaalada muqdisho iyo weliba usoonka baaqi in dagaalkaasi toysidanka dhaqsiyax badan waxaan maanta isugu nimid een, dad soomaaliyeed walaalo ah daris ah isku diin ah isku deegaan ah oo degan eh, duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa dhex taalla colaad colaadaasi oo dad badan oo muslimiin ah oo soomaaliyeed lagu laayay dhinacyada ishaysta ay isaga laayeen iyada oo runtii hadda maanta aynan jirin wax sabab ah oo weyn oo dadkaas soomaaliyeed isku diinta ah isku deegaanka ah isu dhaqanka ah ay runtii isu laayaan Ehm, anigu waxaan ka soo jeedaa deegaankaas deegaankaasi deegaan colaadeed colaad qabiil kama jiri jirin waxyaabaha nagu soo kordhay ka mid tahay haddana ummadda meesha degan dadka soomaaliyeed isku laaynayo maatida laaynayo dadka masaakiinta laaynayo ila- iyadoo weliba aan ku jirno xilli aada u adag oo adduunka oo dhan uu la dagaalamayo cudur ilaaha naga hayo aanan annaga awood u lahayn inaan iska celinno ee, ay ka jiraan ee, dhibaatooyin kaloo dhaqaale ay meesha ka jiraan ayaa haddana waxaa ugu darsantay colaad aan loo baahneen hadda in ay ummadda soomaaliyeed ay dhex gasho colaadaha dadka la isaga dila waa colaado aan u baahnayn mar hore inaan ka baxno oon rajeynayna inaan ka baxno waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaanka degan walaalaha ah isku deegaanka ah isku dhaqanka ah isku diinta ah wax farqi ah oo u dhexeeya aanan lahayn in ay xabad joojin deg deg ah ay sameeyaan in qof soomaaliyeed uusan meeshaasi mar dambe inooga dhiman waxaa kaloon ku baaqayaa inta internetka ka buubuuninaysa ee, dagaaladaas iyo sida ay u dhaceen inay la mid yihiin kuwa dagaalka ku jiro oo kale oonan hadda loo baahneen in meydad iyo dad soomaaliyeed oo shaydaan iska hor keenay in la faafiyo in meyd lasoo dhigo internetka ee, salaadiinta halkan fadhiyo salaadiinta meesha inooga maqan ee, dhinacaas iyo kismaayo inta kale ee soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in aan runtii hal meel ka soo wada istaagno dagaal wiil baa ku dhinto wiilku ma dhasho barwaaqo ma keena dagaal dhulkuu naga badan yahay deegaankuu naga badan yahay barwaaqada taalla jubbalandna runtii way naga badan tahay marka waxaan soo jeedinayaa in si deg deg ah maanta ka bilaabato inuusan xabad dambe meesha aynan ka dhicin waxaan runtii u mahadcelinayaa madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo isagana arrintaasi ka hadlay uguna baaqay xabad joojin deg deg ah Ee, insha allah tacaala hadda waxaan rabnaa in xabad joojin deg deg ah la sameeyo kadibna aan galno sidii xal waara arintaasi looga gaari lahaa intaan ka gaarin inuu lagu simo oday dhaqameedyadii waa isla joognaa dhammaantood wax farqihoo inoo dhexeeya male wax weynoo laisku hayo ma laha xabadaasi naga joojiya xabad wiilkuma dhasho uu ku dhintaa
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududaay abtirsiimadii oo i illaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyse adigona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaas ahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbidan hakadaana haddana aan walbalee iddaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ika moobeelka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshag duban usbugohay hankulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama inshaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroyhaana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e t c plus adeega fosmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayb uga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana ciyaaray guddiga ka horseedowga cudurka coronavirus iyo arrimaha amniga maamul goboleedka puntland iyo weliba warbaahinta aan ku waramina warbixin maalimeedka ka saabsan walqobodka guddiga ka horseedowga coronavirus iyo arrimaha amniga maamul goboleedka puntland welina iyo ku hadalana guddiga walyaabonka hogobsoomay ka horseedowga cudurka coronavirus iyo arrimaha amniga maamul goboleedka puntland saas haatan weliba iyo eedun ku hadalina ha kordhiyoga maamulka puntland eeyo ha kordhin in la roojiyo jaadka la kagado gudaha magaalooyinka maamul goboleedka puntland wasiirka ganacsiga maamul goboleedka puntland wasiirka maaliyadda iyo xubno kale kumid ee golo wasiirada maamul goboleedka puntland iyo weliba warbaahintan ku hadalana waanan ku warbiyana warbixintan
waxaan halkan ah, rabnaa dadka inaan la wadaagno shacabka reer puntland warbixinta maalinlaha ah ee ku saabsan een, cudurka coronavirus een, warbixintaas oo la xidhiidha guddiga een, coronavirus ay dowladda puntland u xilsaartay maalin kasta waxay sii diisaa warbixin la xidhiidha howlaha la qabtay iyo meesha wax marayaan een, guddi waxaa jira eh, ka mid a guddigaas weyn oo yimid dhowaan boosaaso een, warbixintaas ayaanu rabnaa inaanu boosaaso maantay aanu kasoo gudbino een, waxaa kaloo ku tarayaa tale in dadka reer puntland ay eh, tixgeliyaan ayna qaataan talooyinkii wasaaradda caafimaadku ay soo gudbisay oo ahaa ka hortagga saa la socotaanba cudurkan ka hortag buu leeyahay daaweyn ma lahan marka mar labaad waxaan idinku baraarujinaynaa inaad ta- talooyinkaas iyo habka looga taxadarayo intaasba aad qaadataan warbixintaas maalinlaha ah waxaa halkan kasoo jeedinaya wasiirka dekedaha eh, wasiir maxamed cusmaan majiino aad baa umahadsantihiin bismi illaahi raxmaani raxiim Eh, sida wasiirka ganacsigu sheegay halkan caawa waxaan ka sii daynaynaa warbixintii maalinla ahayd ee guddiga loo xilsaaray eh, coronaviruska eh, ayaan rabaa inaan idiin akhriyo guddigu wuxuu xaqiijinayaa inaysan jirin kiis cusub oo la karantiinay maanta oo jimco ah taariikhdu tahay saddexdii abril laba kun iyo labaatan waxaa si habsami leh u socda fulinta awaamirtii dowladda ee la xidhiirta bandowga mamnuuca ka ganacsiga qaadka iyo hakinta gaadiidka rakaabka ah ee ka dhex shaqeeya deegaanada puntland iyo gaadiidka rakaabka dadweynaha ee u kala gasho magaalooyinka dhexdooda guddiga maciishadda iyo maaliyaddu guddiga maciishadda iyo maaliyadda ayaa waxay kulan la qaateen ganacsatada boosaaso iyo garowe ee reer puntland iyagoo ka wada hadlay arrimaha badan oo la xidhiira qorshaha saadaasha kaydka maciishadda qutul daruuriga ah qodobada guddiga iyo ganacsatadu ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah ganacsatadu waxay u caddeeyeen guddiga in kaydka maciishadda qutul daruuriga ah ee hadda taal gudaha waddanka ama dekeda ku xidhan ay ku filan tahay shacabka reer puntland bilaha soo socda guddigu wuxuu xoogga saaray in maraakiibta iyo doonyaha wada raashinka ee ku xidhan dekeda boosaaso la fududeeyo dejintooda si loo sidii loo dejin lahaa aada loo fududeeyo guddiga iyo ganacsatadu si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa sicirka maciishadda aasaasiga ah isla markaana ay si wada jir u kor u kor u kor taaga u kor u u kor taagnaad kororka ku yimaada sicirka maciishadda aasaasiga ah raashinka guddigu wuxuu ganacsatada u xaqiijiyey in baa in baabuur taxamuulka ee wadda maciishadda kala duwan aysan saamayn doonin xanibaad isu socodka isu socodka soo isu socodka lagu soo rogay isla markaana wuxuu xaqiijiyey in la hakiyey cashuurta iibka sales taxiga oo ka bilaaban lahayd dekeda dhexdeeda bisha abriil kowdeeda guddigu wuxuu ka codsanaya ganacsatada iyo ganacsatada iyo qayb qayb ka qaataan dadaalada looga hortegaya caabuqa covid nneteen iyagoo la wadaagaya akawnada dowladdu furtay ololaha si uga qayb qaataan si loo si loo xoojiyo wada shaqaynta guddiga iyo ganacsatada reer puntland waxaa la sameeyey guddi ka kooban wasiiro hay-adda rugta ganacsiga iyo ganacsatada ugu dambayn guddiga ka hortagga covid nneteen wuxuu ku celcelinayaa in shacabka shacabweynaha reer puntland gudaha iyo dibaddaba inay ka qaataan qayb libaax sanduuqyada dowladdu ay ay ay ay ay ay soo dhigtay oo ka- ah ka hortaga covid 19 war labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad ba umahadsan tihiin haddana waxa weeye wasiir ku-xigeenka maaliyadda ayaa raba qodobo yar inuu idin idin idin- maaragtay idin iftiimiyo aad iyo aad baa umahadsan tihiin Een, wasiirka ganacsiga iyo wasiirka dekaduna aad bay umahadsan yihiin Een, muhiimadda runtii aan maanta halkan isugu yeernay ama loo qabtay een, shirkan maalinlaha ah oo maaragtay awal ka soo dhici jiray garoowe waxa weeye inaan maaragtay ka hortagno oon la dagaalanno een, cudurkan ummadda saameeyey adduunka saameeyey ee covid 19 ama coronaviruska loo yaqaano Een, runtii sida wasiirka ganacsigu sheegay cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ee ma laha ilaa iyo al'aan ma laha wax dawaa ah maantana sidaad la socotaan wuxuu saameeyey in ka badan hal milyan oo qof ee waxaana ku dhintay in ka badan ee, konton kun oo qof sidaa daraaddeed innaga oo runtii aada ogtihiin ee, muxuu ahaayey infrastructurekeenna caafimaad inta uu leegyahay waxaan u baahannahay ka hortag faraxalkoo maaragtay dadkoo faraxashta dadkoo kala fogaada dadka oo maaragtay in allaalaya intay awoodaan ee, maxay ahayto isumaadka yareeya iyo dadka guryahooda ku ekaada una hogaansama ee, maxay tahay talabixintii ay wasaaradda caafimaadka soo jeedisay iyo een, maxay ahaytay awaamirtii ka soo baxday dowladda waxaan rabaa hal qodob oo laba qodob inaan caddeeyo qodob wuxuu yahay in ganacsiga puntland sidii horey u furnaa inuu u furan yahay Ee, gobolladii ay puntland la ganacsan jirtay ee, maxay ahaytoy ay- ay sidii hore ula ganacsanayso ee, ha ahaadeen gobollada koonfureed ha ahaadeen somali state iyo ha ahaadeen dhinacan waqooyiga intaba Ee, marka wax ayaan- maadaama aanay jirin cabasho ah dhinac ama ama yaraan dhinaca maaragtay quutulduruuriga ah in ganacsiga sidiisii u socdo ganacsaduna waa noo ballan qaaday waana noo ashuurgaraysay een, kayd nagu filana inuu yaallo wuu cad yahay ugu yaraan maanta labaatan doonyood yaa dekada taagan intooda badanna ay sidaan een, quutulduruuriga marka wax cabsiya shacabka waxaan leenahay inay kalsooni qaadaan wax cabsiyana aanay jirin ilaa al'aan aanuna la wadaagi doonna hadday timaado qodobka labaad wuxuu yahay een, salis tagsigii dekada ee dowladdu joojisay een, maxay ahayd toy bi- een, waxaa la hakiyey kowda bisha eh, april salis tagsigii lagu bilaabi lahaa maciishada kasoo degta dekada boosaasob hase yeeshee een, laamsamkii la qaadi jiray iyo xuduudaha kale wixii kasoo geli jiray salis tags laga qaadi jiray sidoodii ayuu ahaanaya Eh, gabagabadii waxaan leeyahay shacab weynaha eh, reer puntland ganacsato iyo shacabba dal iyo dibadba inay ka qaa- ka qayb qaataan accountka dowladdu furtay ee, lagula dagaalamayo covid 19 ka dowladdu lacag bay ku shirtay boqol kuna Een, sidaa ogtihiinna ee, dowladdu een, een, ee, magaalooyinka waaweyn degmooyin ee, badan iyo xuduudaha puntland intaba ee, waxay ka furtay ee, guryo lagu ee, muxuu ahay, karanti garaynayo dadka looga shakiyo cudurkaas sidaa daraaddeed maanta waa maalintii midnimo la muujin lahaa maanta waa maalintii aynu isku duubnaan samayn lahayn maanta waa maalintii dad kuweena tabarta yar aynu caawin lahayn maanta waa maalintii maaragtay muxuu ahay ee, shacab iyo dowladba aynu isgarab istaagi lahayn waxaan ka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaadba een, shacabka iyo ganacsatadu intuba een, inay ka qayb qaataan een, muxuu ahaye accountkaas siday maaragtay muxuu ahaye wixii karaankooda ugu shubi lahayd sidoo kaleeto waxaan beesha caalamka u sheegaynaa een, maadaama dakhliga een, muxuu ahaye dowladdu hoos u dhac imaanayo een, sababahan ay keentay een, xiritaanka xuduudaha iyo duulistii iyo qaadkii la joojiyey een, waxyaalo badan een, inay maaragtay muxuu ahaye een, xaaladda puntland ilgaara ku fiiriso een, insha allahu tacaalana taageero maaragtay een, muxuu ahaye cid allaale ciddii taageero u fidin kadha puntlandna inay taageero u fidiso een, ayaan ka codsanaynaa laakiin shacabka waxaan leenahay dadaalku inagu inagu xidhan yahay cudurkan ee, maaragtay preventive baa loo baahan yahay iyo ka hortag waa mahadsantihin
qaybogidon barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerne safiirka soomaaliya infadhi dalkaasi hindiya iyo weliba bulshada soomaaliyeed ee ka dhaqan dalkaasi ta hindiyanka baaqay in weli safaarada iyo sii xirnaado doonto muddo lama isbuuce si lagu horseedo cudurkan coronavirus ee saameynta ku weeladay adduun weynaha bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay bishii tahay saddexda abriil laba kun iyo labaatankii waan ku suganahay magaalada delhi waxaan rabaa een, shacabka soomaaliyeed ama een, ardayda soomaaliyeed iyo jaaliyadaba inaan u sheego in hakadkii ku jiray safaaradda ee weli sida uu u socdo waana cusboonaysiinay bacdamaa wax isbedela oo weyn aan weli ka helin ama dowladda muxuu hayso oo hindiya amaaba dalkeeniba marka sidaasaan rabaa inaan la socodsiiyo laba isbuuc oo horeyba oo ka bilaabanayso bisha lixdeeda inaynu ku kordhinay laakiin isla sidii ay awalba ay ahayd wixii degdeg ah ama emergency-ga ah in loo xilsaaray diblomaasiyiin ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda oo howlahaasay loogu adeegi doono dadweynaha teeda kale maanta waxaan rabaa inaan maaragtay ka hadlo cudurkan adduunyadii wada filfilay dhibaatooyinka badan u keenay in ay situationka uu ku- ku jirno hindiya inay iyaduna ay ka mid tahay hadda adduunyihii oo oo kale waxaa jira in muxuu ahay uu hindiya soo gaaray cudurkan in ay ilaa laba kun iyo shan boqol iyo kow iyo sagaashan ay infected yihiin ama cudurkii uu ku dhacay in eh, shan iyo toddobaatanna ay u dhimatay marka haddii la eego runtii eh, dal baaxaddaas weyn leh oo bilyan iyo ka badan muxuu ahay waddada ay degan yihiin markii loo fiiriyo numberkaas inkastoo hadda wixii uu kulleyba wax dhibaato ay tahay waxaad moodaa in ay ay ay runtii dhaamaan waddamo kale taasna waxaan ugu mahadinaynaa dowladda hindiya oo runtii aada ugu dadaashay inay xakamayso eh, cudurkan intuu mushkiladda adduunka geliyey iyadoo wacyigelinaysa eh, dadkeedii amar culusna kusoo saartay oo ay tiri aqalada lagama soo bixi karo ilaa wax maaragtay muhima oo oo ay u baahan yihiin ma ogiye oo weliba dadka qaarkood hataa la siiyey baasas gooni ah dadka caafimaadka iyo dadka kaloo loo baahan yaho howlaha sida askarta oo kale marka mahad aada u weyn baan u celinaynaa dowladda hindiya howlahaas ay aada u xakamaysay iyadoo wadankeedana saas u baaxid weyn yahay dadkeedana saas u badan yahay haddii aan usoo noqdo dadka yeeri soomaaliyeed ilaahay mahadii alxamdulilaah ilaah baan aada ugu mahadinayaa in qof soomaaliya maanta eh, xanuunsan oo cudurka la buka inuusan jirin oo nalo inuusan soo gaarin ama qof u dhintayba marka ilaahayna intaa ha nooga ekeeyo dhanna ha naga mariyo taasaan ilaahay ku xoriyay laakiin cudurkii waa lakiisin waa jiraa waa ku dhici karaa kama duwan dadkii kale waxaan aada iyo aada iyo aada ugu adkeynayaa dadkayada soomaaliyeed walow aanu leenahay dhaqan inaan isku soo haynoono inaan isla joogno inaan wada sheekaysano inaan wada deganaano inaan meel wada fariisano waxyaalahaas oo dhan in laga leexdo oo laisxakamadeeyo oo lagu dadaalo in la qaato awaamiirta dalkan eh, hay-adaha caafimaadkeeda ah ay soo saareen waa run dad islaam ahaan nahay waa ognahay waktigu geeridu inay xaq tahay waktiga ilaahay noo gashana qof walba inuu dhimanahayo laakiin ilaahay wuxuu ku yiri naftaada ilaali nafta waa inaad tali yeesho waa inaad u naxariisato waa inaad caafimaadkeeda ka fikirto waa inaad nadaafadeeda ka fikirto waa inaad horumarkeeda iyo nolosheeda ka fikirto nafti adigu malihid ilaahay baa ku siiyey ilaahay baad qaadanhaya laakiin inaad daryeesha loo baya inaad dacdaraysa maaha marka waxaan ku celinahayaa oon ku gubaalinahayaa ummadda soomaaliyeed oo degan muxuu ahay hindiya dhalinyaro waayeel caruur giddi inay naftooda xakamadeeyaan ay is-ilaaliyaan ma jeclin inaan dhibaatadiina maqalno ma jeclin inay muxuu ahayto mashaakilla ay ku dhacaan fadlan fadlan waxaan idinka baryahayaa is-ilaaliya is-xakamadeeya kala hays isku soo dhawaanina hayse salaamina gacmaha nadiifsada wax alla wixii ay muxuu ahay hay-adaha caafimaadka ay kuu sheegeen ka qaado taladoodu waa talo wanaagsan waa mid adiga dantaada ah marka waxaan idinka codsanahayaa mar labaad mid saddexaad mid afraad in aad qaadataan awaamirtaas aad ka umahadsan
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo aysan kula dareertan raadiyo warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdili yaasin saaren tasiin kula dareertahay dhinac sanaadar waliba gacan weyn ku jeysaday cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan walibana siin kugu tabaanay xamiin faydan sidaas iyo ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu